haddaba dagaalkan ayaa dhinaca kalena wariyahayaga xuseen xasan dhaqan ee uu ka waraystay cabdilaahi caaji maxumed oo ah guddoomiyaha deegaanka ehel baraf bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdulaahi xaaji maxamed waa berigii ayaa la ii sheegay aynu soo gaareen warka iyo qaabka ay wax u dhaceen salaada ka hor ayaa la weeraray saldhigga degmada ceelbaraf ee burundi waxaa la ii sheegay in qaraxyo lagu galay lagu weeraray laba qarax oo gaari baabuur waaweyn ah kadibna ay gudaha ay u galeen ururka al-shabaab ilaa iyo laba saacne uu dagaalku socday oo subaxnimo kadibna ay si buuxda ay ula wareegeen al-shabaab saldhiggii burundi ee degmada albaraf sidaas ayaa anigu warku ugu soo gaaray guddoomiye inkastoo aad ka maqneed goobta dagaalku markuu dhacayay haddana wararka aad helayso khasaaraha dhimashada intee buu gaarsiisan yahay
lama kala yaqaano tirada dhimashada buuxda hadda oo rasmiga uma sheegi karo waa dareemi kartaa dagaal noocaasa horta weli kama dhicin deegaanadaas kama dhicin oo dagaalku dagaal culus oo ay sida la ii sheegay laakiin bacdamaa ayba la wada wareegeen xaruntii burundigu ay deganaayeen ayba wada qabsadeen waxaan dhihi karnaa wixii jooga anigu ma naqaano hadda meelay kala jiraan laakiin tiro badan ayaa la sheegay oo dhimasho ah marka dagaalka waxaa tiri ilaa iyo laba saac ama sideedda aroornimo ayuu soo gaaray kadib maxaa dhacay kadib waxaa dhacay waa baxeen laygu yiri diyaarada ina waa la sheegay oo oo lagu dagaalamay naftirkooda dagaalkaasuna waa jiriyaa oo diyaaradaha ah kadibna waa baxeen sida la ii sheegay intaas ayaan kala soconaa bulshada xaggeena waxaa soo gaaray dhaawacyo ayaa soo gaaray iyo dhimasho dhowr iyo toban dhaawaca waa la sheegay waa soo gaartay warbixintooda laba dhimashona waa la iisoo gudbiyey
marka ciidanka burundi ee ceelbaraf joogay wax ciidan ah oo soomaali ah oo garab deganaa ama xerada kula kula sugnaa ma jireen
waa deganaa jiran ciidan nal hurin ayaa deganeeday markii hore laakiin hadda waktigaas dagaalku u dhacay ma jooga ciidan lama jirin soomaalina
marka hadda xaaladda deegaanka ceelbaraf waa sidee ciidankii burundi ee xeradooda la qabsaday dib ugu soo laabteen dadka xaaladooda sidee tahay al-shabaab kii qabsaday xerada xaggee ku laabteen ay dib ugu laabteen
waa dhowr su-aaloodoo kala duwan ayaad weydiiye waysaa dadka deegaanka saddex meelood oo laba meelood waa ay ka barakaceen hareeraha degmada ayay ku sugan yihiin al-shabaabku waa ka baxeen meesha oo hadda kuma sugna burundi waxaa yidhaha hadda la ii sheegoo joogan anugu ma maqal
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa guddoomiyaha deegaanka ceela baraf oo u waramayey wariyahayaga xuseen xasan dhaqane